wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba us magaalada baydhabo ka dahfuray shirka wada taladooka lunku hadalaaya korunqaadowka walhasaarowka calafka xoolaha iyo shaqaalaysiinta dhalinyarada iyo bilaanta usoona daba dareeray shirarkii horey wasaaradda unqobati walina usoo dareeri doonay muddo shan maalin eh walina ku qiib galaya ganacsatada ku shaqeeyasa xoolaha iyo iskaashtooyinka walhasaarowka calafka xoolaha wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sandheere mad iftiin iyo weliba uusa si rasmi an furay shirka usoo nashee intii shirkaan uusa fursado shaqo uusan abuuri doona markuusa dhammaado dhalinyarada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya dadkii iskaashtooyinkii calafka eeskaseyha saaray oo xoolagaas raashinkaas amayaan ama eeshadooy ama nooc walbi inayska jara iskaashtooyinkaas oo khibrad anle oo ka shaqeeyay oo daneeyay iyo dadkii xoola dhagadaay iyo bangiyadii bangiyadina inta ha ku galaaya bangiyadiina may ha ku galaayaana siyo maalgelin an kasuubiyaan iskaashtooyinkan iyo an shalqaadadaan dadkan calafkahaa saaraan iyo dadkun oo oo bangiyada ini calaaqaad dhamaro maalgelin la suubiya suuggeen helaan haddana dadkii oo oo oo oo calafkii xoolaa ama wax soo saarkii xoolaa oo ka shaqeeyay iskaashtooyinkii oon inay suuggeen helaan lankugadaad inay helaan nyaanyahooba ad beerta ada saarata suuga jees suuga hiraartee la dalacay wadada kuwa gadade laakiin eeskin waa tacabti tusaale ahaan eeskii hoob ada tacabti idiita malka aamaw ad eeskii ma imbaahan dad xoolayoon oo xoolo dadsho xoolaha aysdo oo koogadadaa u eeski ama xoolo la maalayo oo la dhaqaalayahayo hadda sida isinla dareertan markii hor xoola wanta way sheeni jiray dadkii baadiyada lahaylay ku sugi jira geeka dadkii ganacsadahay way abuuray dadab fakeri hal abuuraa suubiyeen xoolii gadeen gaal haadooy loo haadooy hadda weli sida in badanya hadda gaal in badanyaa xoolay markii hore markii oo baydhabo oo kale markii tusaalahaan una kugaan ada degmada baydhabo i roog degmada markii tusaalahaan hadda una kugaan xoola mara guuraya xoolay hob ama dooya an guureen ama dhiira an guureen ama hargaanga an guureen xoolay guuraya xoolay markii guuraan markuun dadkii wanga an baahan yihin see la kahelay wanti way la kahelay dadamay anfakeray inay xoolayo dhaqadaan xoolayo ka hanaanayaan magaaladii xoolayahay walbadan alla ku faa-ida